wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland mudane axmed xuseen baraki sibiir ayaa xarigga ka jaray mashruuca biyogelinta deegaanka luglow kaas oo socday muddo sagaal bilooda xarijarka mashruucan ayaa waxaa wasiirka ku heliyey wasiirka wasaaradda caafimaadka mudane axmed ismaaciil garas wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada mudane ee cabdulaahi duubade shiil iyo maareeyaha wakaaladda biyaha dowladda jubbaland maxamed nuunow ugu horeyn waxaa goobtaasi wadaajiro uga wada hadlay wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland mudane axmed xuseen baraki subeer iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka mudane axmed ismaaciil garas iyagoona ka warbixiyey ceelbiyoodkan laga hirgeliyey deegaanka luglow waxaan joognaa ceel jaalle tuu waxaan halkan ku daafuraynaa mashruuc aan soo wadnay muddo sagaal bilood aan u malaynayaa ilaa iyo hal sana ah oo deegaankan biyo lagu siinayey deegaankan siday soomaalidu wada og tahayba sida soomaalidu deegaanka ay wada og tahayba dad fara badan baa ku soo barakacay oo degay dadkaasi intii muddo ahba biyo dhaamin iyo waxbaa loo samaynayey oonan xal waara ahayn waxaan marka wasaaradda iyo wakaaladda iyo partnariska kale ee naga caawiya biyahaba aan ka wada shaqaynayna intii muddo ah in la helo xal waara oo biyo rasmi ah ay dadkan helaan waxaa marka hay-adda unisef ay naga caawisay mashruuc toban ceel laga qodayo webiga qarkiisa bibe toddoba kilomitir ah ilaa siddeed kilomitir xawaare ah soo socday lix iyo labaatan kios seven point seven kilomitir bibe ah lix iyo labaatan kios oo uu ka mid yahay kan hadda aan hor taagannahay oo loogu talagalay dadku inay biyaha ka cabbaan shirkadda dayax ayaa mashruucaasi partner aan kula noqonnay tribal b ayaan ku wada galnay lix iyo labaatanka kiosba waa la dhameeyey toddobada kilomitir iyo barkii waa la dhameeyey tobankii ceel waa la dhameeyey upgrading systemkii waa la dhameeyey marka maanta arrintaasaan daahfuraynaa sharaf ayay noo tahay inaan ka soo qayb galno daahfurkaasi wasiirada saaxiibaday ah iyo maarayaha iyo i d bskii ama ceel jaalle iyo yoontoy iyo meelihii dadka shuban biyoodka ugu badnaa na dhibi jiray biyuhu waa nolosha biniaadanka biyana lagama maarmo laabudda qofkii biyuu ama wax ku karsado ama ha cabo ama wax ku mayrto ku nadaafsado dharka ama wax kale ha u isticmaale biyo lagama maarmo haddii aysan biyo nadiifiyi jirinna xanuun anuu wasiirka caafimaadkaan ahay meelaha ugu badan oo uu ka yimaado shubanbiyoodka waxay ahaayeen meelahan ay degan yihiin dadka soo barakacay iyo meelaha hay-adaha macnaha deegaanada la xiriira shuban biyoodka ugu badan baa ka imanayay dhibka ugu badan baa naga soo gaaraya oo mar walba gurmad unisefta nafteeda danbaa ugu jirto dadkaanu gurmadka weydiisanna mar kasta oo uu dhaco shuban biyood ayay kow ka ahaayeen oonu abaarta ugu yeerano oo aanu malnutritionka